Weliba jira boqolaal gabdho iyo diiradda da'da waxbarashada balse iyagu helna fursado ay waxbarada lahaayeen maadaama iyagu awoodna marka laga fiiriyo duruufaha ay ku noolyihiin magaalada baydhabo waliba ay ku mid tahay meelo ay ku noolyihiin gabdho badan oo ay u baahan goobo waxbarashada taasi oo muhiim u ah waxbarashada dalka iyo deegaanka haddaba sidee waxbarasho u heli karaan gabdho ku nool xeryaalka barakacayaasha magaalada baydhabo iyo guud ahaan koonfur galbeed waxaana ku mid ah gabdho waxbaranaya magaalada baydhabo iyo raadiyo orladi ku warbixin sida gabdho iyagu awoodna waxbarashada sidaan kafayle walan barakora oge kaamunka daruufaysano walbarashada si walbarada lahaayeen lacagta uwaduwaysano kaamunka roogamayba intuu kula hadlayay idooyinka gargaarka oo waxbarashada wasaaradda waxbarashada intii gabdhihi waseytayoon walbarashada daruufta haysatayoon sidii walkabarda lahaayeen unfalgala lahaayeen siwaleen naftay saan hadigee walanbardahayoon walanbardan laayumin waxadukum xataa yuxibu leekhayli nafsi naftii hore lijeeda nafta walaalka najeelole sidii dhanba yoon si intii angeeg walbardahayoon walanbardan naftataydi lanqobsada lahaayeen dhow hor mustaqbalsho dembal awlaadi mustaqbalsho bilaan walbartii bulsho walbarati mustaqbalsho dembi walan qabsada lahaayeen walbarashada beesada ee intii on geergaahay idooyinka oo si kaamuunka baxaade gaarmilin iskuulaad oo beeslaan ee walakabardahay lanfidyahay iskuulaadka oo beesada oo iskuulaadka wiinyo fudaayeen oo siyoota geeg walbarashadii xeer hadafkoo layin unku dhabaysada fadan iyo hadalukayaabo markiisin hada geeg iskuul helan walbarasho helan haanxaamu qabsada lahaayeen walbawalba naftiin kubedela fadan weeldhada fadan waayo waaysiyin hadda siyo kabarda lahaayeen ma awoodan lacagtaasaytii siyo lacagta lankuwalbarashada kale intay gargaar degdeg elan fidiya may horta geeg iskuulaad badanoo magaalada baydhabo taalan gabdhowasayt oo kaamuunkaas kanuulan haddii geeg tuman gabdhood oo kale hadii laha kubii kaamuunkaasayt iskuul walbashaan gabdhoodlan qabi siyo geeka waalidiintooba hada geeka baadiyada kutabahayan si walan gabardan awlaadiyo magaalada insheenaay waa si geeka hormay ee geeka xor gibirtoob yahay kastooba tumi walaa hadeerta xartay laka dare walbarashada meega ogolayn giruurma xabarajan alxamdulilah geeka eedeedan ilaahay inka maxadsan maadaama geeka gabdhooy walbarashanaysa tayni wala bardaan leeb waayo kuriiti hadda geeka lan kurii saas haddii walbarasho korneys ku saaraayo tob gabdhooye walbarashada dhinaca walbarashada gabdhooye ka fayl dhinaca faa'iidadii an la hodhowaayo gabar hoobiya hidiya la xaato naftee walanqobsadaas waalidiintee walanqowdaas awlaadiya dhalo walanqowdaas awlaadiya geekob dugsagaa shan buuqag tiscuun xadana la weelaa amal odhow hoobiya idlahaata awlaadiya walanqowdaas dhiirigelifada intii gabdho walbaran gabalbarati bulsho walbarati intii walbarashada kala daadaalo fadaan maybaanka baaqfada hay-adaha gargaarka degdega intii on fidaan gabdhaha kamuka nool gaar ahaan gabdhaha xitaa walbaraden oo deegaanka baydhabo ka nool sidii gabdhogaas oo kacamka noolaan seedaan buu qalan maalintii fursad leeyin walan faa'iidayaanreed walbarashada weliba ayaa aasaasan eetaa nololo bini-aadanka qof kastan weliba uu sajeeliyaa inuusa walbarada balse ma awoodan gabdho ku noolan kaamaamka ayuu ku noolin daruufo shaldubana sababtoo ah qofka ku biyo majarta qarashaadka iskuulada iyo walkabarada lahaayena